saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka qaayib oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maleeshiyaadka ayaa waxa ay weerarkan ku dileen ugu yaraan afar ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka iyadoo isla daraad laba ruux deegaankaasi loogu dilay aano qabiil arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in dowladda federaalka ay dadkaasi aanada qabiil loo dilay ku sifaysay inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan xirsi xaashi oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray dowladda federaalka ah ee dadka shacabka ah ku banaysanayso dhiigooda isagoo xusay in tani ay keeni karto kala fogaansho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya weliba waa sheegaynaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala unbaa soo qoray mararka qaar waxyaalaha noocaas oo kale ay dhacaana waxaa la rabaa in la hubsado hubsan la-aantan waxay leedahay waxay sii kala fogeynaya dadka walaalaha wada degan waxay keenaya cadaawad dadku ay mar kastaas ku shaab iskaga dhigi karaan dad la dulmiyo oo masaakiina oo shacab oo la dilo waayo kaar kaleaan lagu dilay waxayna keeni kartaa kala fogaansho dowladda uu hoggaanka u hayo xasan sheekh ayaa markii ay doonayaan inay dhibaateeyaan dadka rayidka ah waxa ay ku marmarsiyoodaan inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana meelaha ay ku sugan yihiin dowladda federaalka ka dhaca dagaallo dhex mara qabaa'il soomaaliyeed kuwaasoo ka dhasha khasaare naf iyo maalba leh iyadoo dagaaladaasi lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan oo ay hurinayaan shisheeyaha iyo xukuumadda federaalka